wasaaradda inaad dadka ku wiiliyaa qoladan lasoo wada qortay oo dhan waxa weeyaan qoryaa lagu qabtay magaalada ma joogi kartiin baa la yidhi nin hadda ka hor shabaab sii daayey oo xasidaay lagu xakumay ayaa qoriga isticmaalay oo aniga ii isticmaalay oo suldaanka u isticmaalay oo dadka u isticmaalay waxa weeyaan maanta dalkan argagixisaa joogta waa dadkoo la argagax geliyey anigu anigu waxaan ula imday qualitiga dadnimadayda iyo shaksiyadayda iyo fankayga iyo wadaninnimadayda ala imday marka ninkii xalay waa la qabtay shalay waa la qabtay dowladdu way qabatay waa la xidhay haddana waa la soo daayay marka meel sare ayay ka socotaa waana sheegi doonaa meesha ay ka socoto hawsha waxaan u eedeynayaa ninkii shabaab hadda ka hor sii daayay ee xabsitaanka lagu xakumay oo cabdibuur la yidhaahdo ninka ka shaqeeyey ee odayga handiday ee shicibka handiday ee aniga handiday video baan hayaa oo oo caddayna isagoo qoryo laygu hayo oo ciidankii la ii adeegsanayo